bsmi اllahi الرaxman الraxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calىa rasuuli اllah slى اllahu عalayhi wعalى alihi وصaxbihi wslm allahuma wafiqna min alaqwali wاlacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa dersigeena caawa uu ka bilaabmayaa suuratu yunus waa makiya aayaadkeeduna waa boqol iyo sagaal aayadood suuraddani waxay ka mid tahay suwarka makiga ah waxaanay ka mid tahay suwarka ku bilowda alxuruuf almuqaaca xuruufta googooska ah ee waxa weeyaan xuruuftii hijaa'iga ee qur-aanku uu ka koobnaa ka mid ah ilaahayna tabaaraka wa tacaala xuruufta googooska ee muqaacaadka qur-aanka wuxuu ku sheegay sagaal iyo labaatan suuradood ayaa xuruufta muqaacaadku ay ku jiraan aliflamra shan suuradood bay ku jirtaa oo mid kamida miim ula socdo oo shanta mid kamid a waa aliflamimra miim baa la socda waxa weeye afarta kale waa aliflam ra oo miim lama socdo xuruufta muqaacaadka ah sida raajixee xooga badan waa in lagu dhaafo allaahu aclamu bimuraadih ilaahay baa wuxuu uga jeedo isagaa garanaya cilmigeeda alla u celi oo adoo ha dhexgeli laakiin culimmadu waxay sheegaan xikmadda iyo ujeedada xuruuftan muqaacaadka ilaahay u soo dejiyay inay ka mid tahay altaxaddi waalicjaaz carin iyo cagsigin waxaa looga jeedaa markii ay nimanka carbeed yidhaahdeen qur-aan ilaahayna maahay maxamed baa la yimid ayaa waxaa lagu cariyey oo lagu cagsigeliyey oo taagdaradooda iyo beentooda lagu bayaamiyey oo lagu yidhi waayahe qur-aanku wuxuu ka kooban yahay xuruuftii hijaayigae alifbataasaad iyo aad taqaaneen waxaana tihi nimanka carbeed ee fusaxada ah ee adabka iyo luqada carbeed iyo fasaaxadeeda dee aadka ugu caanbaxay dee waayahe qur-aankan hadduu nebi moxamed la yimid carabi idinkama yaqaane eh wakaa xuruuftii carabiga aliflamra aliflamim ra ayuu ka kooban yahe idinkuna keena walidaalika culimmadu waxay yidhahdeen xuruufta muqaacaadka haddaad u fiirsato mar alla marka la xuso waxaa ka dambeeya hadal qur-aanka laga hadlayo imika tilka aayaat lkitaabi alxakiim yani qur-aankii baa laga warramaya aliflamim suurat lbaqara dalika alkitaabu laa rayba fiih haddaad xuruufta muqaacaadka u wada fiirsato had iyo jeer kalaam qur-aanka laga warramayo ayaa ka dambeeya maxay tahay calaaqada ka dhaxaysa in kitaabkii laga warramo iyo xuruuftani inay ka horrayso waa icjaaz baa ku jira oo macnuhu waxa uu yahay qur-aanku xuruuftaasuu ka kooban yahe bal keena markay keeni waayeen waxa caddaatay dee inay beentoo tahay oo waxani wuxuu maxamed la yimid aanay ahayne uu yahay kalaamu rabbi alcaalamiin hadal ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey oo uu ku hadlay inuu yahay allah waxa u yihi aliflam ra allahu aclamu bimuraadih tilka taasi yacni waa aayaadka suuraddani ay ka kooban tahay aayaatu lkitaabi kitaabka qur-aanka aayaadkiisii weeyi kitaabkii alxakiimi ay ilmuxkami la sugay een goldaloolada iyo khalalka iyo daldaloolka midna aan lahayn meel ay wax ka soo galaan laa yaatiihi lbaطilu min bayni yadayhi walaa min khalfih tanziilu min xakiimin xamiid ama alxakiimi ayilmuxkimi wax sugayey ee xuduudda iyo xalaasha iyo xaaraanta kala caddaynayey marka ama waa ismi faacil oo bimacna almuxkim ah kii isagu wax sugayey ama waa ismi mafcuul oo bimacna almuxkam ah kii la sugay muxkamka isamka mafcuulna waxa usii markhaati kacaya ilan qur-aanku waa isu markhaati kacaaye kitaabun uxkimat aayaatuh uma fusilat min ladun xakiimin khabiir allah waxau yihi kani waa kitaab uxkimat aayaatuh aayaadkiisa la itqaaniyey oo la sugay waa bimacna almuxkam uma fusilat min ladun xakiimin khabiir dabeed aayaadkiisa laga kala dhigdhigoo laga caddeeyey ilaaha xakiimkaee xogogaalka ah xaggiisa ayaa laga bayaamiyey aayaadkii la itqaaniyee la sugay alla waxau ihi akaana linnaasi cajaba akaana ma waxa u ahaaday linnaasi dadkii cajaba ma wax lala yaabay u ahaatay an awxaynaa inaanu u waxyoonay oo kaana isamkeedii waa mastarka laga dhalaaliyo an awxaynaada khabarkeediina waa cajaban oo soo hormaray macnuhuna waxa uu noqonayaa akaana linnaasi cajaban an awxaynaa ay akaana iixaaunaa ilaa rajulin minhum waxyoonkayaga aanu u waxyoonayno nin iyaga ka mid ihi ma wuxuu ahaaday oo linnaasi dadkii u ahaaday cajaban wax lala yaabo ma inaanu nin ka mida u waxyoonay ayay la yaabeen oo maxay aanu ugu waxyoonay an andir ay andir udig aanu ku nidhi annaasa dadka oo kuwa gaaladaa cadaab uga dig wabashir u bushaaree aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyna u bushaaree oo maxay ugu bushaaree anna lahum bianna lahum inay leeyihiin ugu bushaaree qadama sidqin ay ajran xasana abaal wanaagsan cinda rabbihim rabbigood agtiisa abaal wanaagsan inay ku leeyihiin qaala alkaafiruuna kuwii gaaladahaa waxay yidhaahdeen inna haadaa kani oo nebiga ihi la saaxirun waa sixiroole bay yidhaahdeen sixiroolahaasoo mubiinun ay bayinu sixri sixirkiisu uu cad yahay alla waxau idhi ina rabbakum rabbigiin allaahu alla weeyi ka xaqa lagu caabudo alladii allahaasoo khalaqa abuuray assamaawaati samooyinka iyo waalarda arladaba fii sittati ayaamin maalmo lixa ku abuuray laba maalmood oo dhulka ah laba maalmood oo cirka ah iyo laba maalmood oo kaleoo dhulka lagu fidiyey wixii dhexdiisa alla u dhigayana uu ku abuuro buurihii iyo badiiyo wixii la midka ahaa lixdaas uma stawaa dabeed ilaahay wuxuu ka kor noqda uu ka sarreeyey cala alcarshi carshiga yudabbiru waa maamulaa alleh almra arrinka kownka oo dhan halkaas sare ayuu ka maamulaa yudabbiru alamra min asamaa alla waxau idhi maa min shafiicin mid ergeeyaa ma jiro oo ergeyn karaa ilaa min bacdi idnih ilaahay fasaxiisa dabadii mooye axad ergeyn karaa ma jiro waayo shafaaco oo dhan isagaa iska leh qul lilaahi shafaacatu jamiica allah waxau idhi daalikum kiinaa la soo sheegay ee tilmaamaha iyo wanaaggaas oo dhan sameeye iska lihi allaahu alla weeyi rabbukum barbaariyihiinna weeyi diin iyo duunyaba nicamtiisa idinku barbaariye idinku koriyey ee facbuduuhu caabuda allaha sidaa sameeyey ee waxaasoo khalqiga abuuray ee nicmadaa idiin galay dee isagaa gar iyo xaqule cibaadadee keligii caabudo cid kale ha la wadaajinina afalaa tadakkaruuna miyaydaan waan toobayn oo waxgaranayn ilayhi ay ila allah ilaahay xaggiisa unbuu ahaaday marjicukum noqodkiinu jamiican xaal aatiin dhammaantiin wacd allah ay wacad allaahu ilaahay waa ballan qaaday daalik soo celintaa wacd allah ilaahay ballantiisii uu ballan qaaday ayuu ballan qaaday ballantaasoo xaqan sugan oo xaq ah oo wacd allaahi ficil nasbiye uu soo qadar ay wacd allaahu daalika wacd allah xaqanna kusii sifee ama iyadana waxaad usoo qadartaa ficil nasbiye oo ay xaqa allaahu daalika xaqan ilaahay arrinkaa waa sugay sugid oo waa xaqiijiyo waa xaq waayo innahu alleh yabda-u isagaa bilaaba alkhalqa abuurista uma yuciidu dabeed isagaa soo celinaya alleh liyajziya muxuu alle u soo celinayaa khalqiga liyajziya si uu abaalmariyo aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu saalixaati acmaasha wanaagsan sameeyey si uu abaalmariyo bilqisti ay bisababi alqisti cadaaladday sameeyeen sababteeda si uu ugu abaalmariyo hadda wixii lagu abaalmarinayay lama sheeginoo waa la xadfay waliyufiid alcumuum waa khayr adduunye iyo mid aakhiraba si uu ugu barakeeyo ugu badiyo oo wanaag if iyo wanaag aakhiraba ugu taam yeelo waaladiina kuwa kafaruu gaaloobayna lahum waxay leeyihiin sharaabun cabitaan oo min xamiimin biyo kulay dhaafay ka ahaaday iyo wa cadaabun cadaab bay leeyihiin cadaabkaasoo aliimun waxanuujiya bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshahay ahaayeen sababteeday ku cadaabka ku leeyihiin yakfuruuna kuwa gaalooba gaalnimaday galeen sababteeda ayaa lagu cadaabayaa huwa rabbi alladii allaha weeyi jacala yeelay ashamsa cadeeda ka yeelay diyaa'an iftiin adag oo weyn walqamara dayaxana ka yeelay nuuraa iftiin laakiin waa kala wen yihiin oo diyaha ayaa ka iftiin culus waxa weeyaan nuurka waana kala iftiin badan yihiin dee dayaxa iyo cadeedu allah waxau idhi waqadarahu ilaahay dayaxa waa qadaro wuxuu u qoondeeyey manaasila meelo uu maro iyo boosas uu fadhiisto ayaa rabbi uu qoondeeyey oo u jaangooyey ama waqadarahu dayaxa ilaahay waa qadaro waa jaangooyey manaasila ay daa manaasila boosas ama meelo uu maro oo uu fadhiisto xaal uu saaxiib yahay maxaa sidaa alla u yeelay litaclamuu si aad ogaataan cadada siniina sannadaha tiradooda si aa u garataan iyo walxisaaba xisaabta si aad dee xisaabtii iyo tiradii sannadada iyo bilihii cibaadaadkiinnii mucaamalaadkiinnii shaqooyinkiinnii si aa ugu aqoonsataan allah waxau idhi maa khalaqa allah ilaahay uma abuurin daalik madkuurkaa la soo sheegay ee dayaxa iyo cadeeddaa iyo alla uma khalqin ilaa bilxaqi xaq mooye wax kale rabbi kuma abuurin yufasilu waa kala dhigdhigayaa rabbi al aayaati aayaadka wuu caddaynayaa alleh liqowmin qole ayuu u caddaynayaa kuwaasoo yaclamuuna wax garanaya oo cilmi leh dhammaan waa loo wada caddeeyey laakiin iyagu waa kuwa kuwaan toobe wax ku qaatay sidaasaa loo gaar yeelay allah waxau ihi inna fi ikhtilaafi alleyli waannahaari habeenka iyo maalinta isweydaarashada ay isweydaaranayaan ee kolba mid uu soo gelaya ay iskhilkhilaafayaan dhexdooda waxa ku sugan isweydaarashada habeenka iyo maalinta waxa idinku sugan iyo wamaa kii waxa ku sugan khalaqa allah ilaahay uu ku abuuray fi samaawaati samooyinka dhexdooda iyo walardi arlada dhexdeeda wuxuu alla ku khalqay waxa idinku sugan la aayaatin calaamado waaweyn oo lagu aqoonsado ilaahay weynidiisa iyo waaxidnimadiisa iyo awooddiisa liqowmin qole ayaanay ugu sugan yihiin kuwaasoo yattaquuna ilaahay ka cabsoonaya oo dadkoo dhan miyaanay aayad u ahayn mee way u yihiin laakiin kuwa alla ka baqa waxa gaar loola soo baxay waayo iyagaa ku intifaacayo kuwaan toobaya wax ku qaadanaya kuwa kale iyadoo aayada ayay haddana yamuruuna calayha wahum canha mucriduun way iska dulmarayaano waa ka jeedsanayaan alla waxau ihi ina aladiina kuwa laa yarjuuna aan rajaynayn liqaa'anaa kulankayaga ama aan ka baqanayn oo rajaaga waxa weeye bimacna atamac waalkhawf labadaba waa noqotaa marka ina aladiina kuwa laa yarjuuna aan rajaynayn waa bimacna atamac ama aan ka baqanayn waa bimacna alkhawfe liqaa'anaa la kulankayaga aan rajaynayn ama aan ka baqanayn oo waraduu raalli ka noqday bilxayaati اdunyaa noloshii adduunyadana raalli ka noqday oo watma'anuu bihaa ku xasilay oo isku iloobay iyo waaladiina kuwa hum iyagu can aayaatinaa aayaadkayaga haafiluuna ka moogan ulaa'ika kuwaasi ma'waahum hoygoodu annaaru naarta jahannama weeyi bimaa kaanuu bisababi maa shay sababtii baana naartu ay hoy ugu noqotay kaasoo kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna kuwa kasbada ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo camiluu saalixaati acmaasha wanaagsan sameeyey yahdiihim wuu hanuuninayaa rabbuhum rabbigood biiimaanihim ay bisababi iimaanihim iimaankooda sababtiisa ayaa alla ku hanuuninayaa adduunyaduu ku hanuuninayaa oo camalka wanaagsan iyo hanuunku waafajinayaa aakhiruu ku hanuuninayaa oo qabriga markay galaan jawaabta xaquu ku sugayaa qiyaamaduu hanuuninayaa oo jidka siraad buu salaamo ku marinayaa marka ay jannada gelayaan buu hanuuninayaa oo dariiqa jannada iyo guryahooda ayay aayar dalaq odhanayaan oo aanay ka habaabayn ay ku hanuunayaan waa hidaayo caama fii hadihi dunya wa fi laakhira tajrii waxa qulqulaya min taxtihim hoostooda ay min taxti ashjaarihim wa qusuurihim guryahooda iyo beerahooda hoostooda waxa qulqulaya al anhaaru wabiyaal waa wabiyaashii biyaha kuwii caanaha kuwii khamrada kuwii malabka kuwii suuratu maxamed lagu sheego o dhan fii jannaati naciimi jannooyinkaa lagu nicmaysanayo dhexdooda ayay ku sugan yihiin ama xaala kownihim fii jannaati naciim xaal ay ku dhex sugan yihiin jannooyin lagu nicmaysto alla waxa uhi dacwaahum u yeedhashadooda ay wax u yeedhaan ee ay dalbadaan ama dalabkooda iyo doonistoodu fiihaa jannada dhexdeeda ay wax dalbadaan ay doonaan hee subxaanaka allaahumma weeyaan dalabkooduba waxa weeye subxaanak ilaahayow nasahnaantaada aada xumaan oo dhan ka nasahan tahay allaahumma yaa allah allahayow yeedhmadooda iyo codsigooduba waxa weeye subxaanaka allaahumma ilaahayow nasahnaantaada aada wax walba ka nasahan tahay oo macnaha waxaa looga jeedaa waa shicaar iyo afgarasho ka dhaxaysa ahlu jannaha iyo khadamka u adeegaya in markay wax u baahdaan ay yidhaahdaan subxaanaka allaahumma markaasaa wax alle waxay rabeen cunto iyo cabbitaan hortooda uu imanaya marka maxay wax ku codsadaan oy wax ku dalbadaan subxaanaka allaahumma wa taxiyatuhum salaamtooduna fiihaa jannada dhexdeeda ay isku salaamaan ahlu jannuhu salaamun waa ereygaa salaam waa badbaado iyo nabadgelyo ay waxa weeyaan isugu ducaynayaan oo salaamun calaykum waayo assalaamu calaykumna waa sida sunnada ku soo aroortay al in la raaciyo salaamun calaykumna qur-aankay ku soo aroortay marka labaduba oo mashruuco waxay jannada dhexdeeda isku salaamayaan ahlu jannuhu inay isku yidhaahdaan salaamun calaykum taasay isku salaamayaan wa aakhiru dacwaahum codsigooda iyo waxyaabahay u yeedhanayaan aakhirkiisa iyo gunaanadkiisa dambena waxa weeye an ilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin antu waa tafsiiriye eh ey alxamdu lilah waxa weeye ducadooda ama yeedhmadooda aakhirkeedu an ilxamdu lilaahi ay alxamdu lilaah ilaahay baa mahad oo dhan iska leh allihii rabbialcaalamiina caalamiinta oo dhan rabbiga u ahaa marka tafsiirka aynu marray waxa weeye waana ka jalaalaynka iyo jamalkuna ay marayaane dacwaahum in la yidhaahdo waxaa looga jeedaa codsigooda iyo doonista ay wax doonayaan oo macnaha qofkii ahlu jannaha marka uu doono wuxuu cuno ama wuxuu cabo ama khudaar ama fawaakih codsiga waxay wax ku codsanayaan subxaanaka allaahumma khadamka u shaqaynayaana waa afgarasho ay garanayaano markaaba way soo hordhigayaan marka ay wixii loo keenay dhammaystaan ay ka faaruqaanna afgarashada in laga rafco laga qaado waxa weeye inay yidhaahdaan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin markaasaa laga hor qaadaya wixii ay dhammaysteen kaasi waa tafsiir tafsiir kalena waxa uu odhanayaa in la yidhaahdo maye dacwaahu waa bimacna ducaa waa baryadii ilaahay ay baryayeen oo ahlu jannuhu baryaday rabbi baryayaan waxa weeye inay yidhaahdaan subxaanaka allaahumma waa inay rabbi nasahaan oy ammaanaan taasaa barya u ah baryadooda gunaanadkeeda iyo gebagabadeeduna waa inay yidhaahdaan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin halkaas markaa ahlu jannaha waxaa laga baranayaa aadaabta ducada oo ruuxu markuu ilaahay baryayo ilaahu waxaa isii uun aadaabta fiicani waxa weeye horta inaad ilaahay ammaanto oo aada nasahdo ood nabiga ku sallido sala allahu calayhi wasalam markaad intaa soo marto muraadkaaga ilaahay aad weydiisato markaad muraadkaagii ka dhammaysatana aad tidhaha alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin oo mahadnaqa aad ku gebagabayso suuraddan bilowgeeda ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu kaga warramay alqur'aanu alkariim walwaxyu lilaahi wa bashariyat rasuuli sala allahu calayhi wasalam wa mowqifu lmushrikiina min dalik qur-aanka kariimkaee waxyiga samaawigee rabbi uu soo dejiyey iyo basharnimada rasuulka rasuulku inuu yahay dee bashar iyaga ka mid ah wax iyaga ka duwan oo nuuraaniyaho ama malaga ama nooc kalea inaanu ahayne bashar iyagoo kalaa uu yahay laakiin ilaahay ku karaameeyey basharkan waxyiga ilaahay u waxyoonayo ayuu dadka kaga duwan yihi qul innamaa ana basharun milukum yuuxaa ilaya annamaa ilaahukum ilaahun waaxid waxaa la yidhi nebi allo waxaad ku tidhaahdaa anigu bashar aadami idinka idinla midaan ah oo si aad wax u cuntaan baanu cunaa sidaad u cabtaan baanu cabbaa sidaad u guursataan si aad u tarantaan si aad u seexataan si aad usoo toostaan sidaad raalli u noqotaan si aad u cadhootaan macnaha sifaatulbashar tilmaamihii basharka lagu yaqaanay dee siday ugu dareerayaan dadkii annay igu dareerayaan oo bashar baan ah idinka idinla mid ah waxaan se idinkaga duwanahay dee yuuxaa ilaya annamaa ilaahukum ilaahun waa waxaa la ii waxyoonayaa ilaah xaq lagu caabudaa inaanu jiro alla mooyaane marka miisada iyo khasaa'iska aan idin dheerahay waa waxyigaa samaawigae samada igaga socda laakiin sifaatkii kale basharka dee waan leeyahay taasaa ilaahay suuradda bilowgeeda ku tilmaamay aliflaam ra tilka aayaatu lkitaabi alxakiim akaana linnaasi cajaban an awxaynaa ilaa rajulin minhu istifhaamtu waa lilinkaari waaltawbiikh waa lagu inkirayaa waana lagu canaananayaa oo alla waxa uu yidhi ma waxay dadkii la yaabeen nin iyaga ka mida inaanu waxyoonin ma taasay la yaabeen ma wax lala yaaba haddii malag loo soo diri lahaa miyay is-afgaran lahaayeenba miyay isfahmi lahaayeenba laakiin waxaa basharka bashar loogu soo diray si ay isku fahmi karaan oo isku afkartaan waxa alla uu tilmaamo uu yidhi waxyigaanu u waxyoonay madmuunkiisa iyo wuxuu xambaarsan yahayna waxa weeye iyo nuxurkiisu an andir innaasa wabashir aladiina aamanuu waayo rasuulka shaqadiisa ugu weyne waa maxay waa albishaaratu wannadaara inuu gaalana cadaab uga digo mu'miniinna janno ugu bishaareeyo waxaa la soo hormariyey asxaabu nadaara calaa asxaabi albishaara liannahum akar waxaa la soo hormariyey kuwii loo digayo gaalada ah waayo way ka badan yihiin kuwa loo bishaaraynayo huwa aladii khalaqakum fa minkum kaafirun wa minkum mu'min ilaahay waa ka idin abuuray waxaa idinka mida gaal waxaana idinka mida mu'min maxaa gaalka loo soo hormariyey waayo way ka badan yihiin mu'miniinta laa yastawi asxaabu nnaari wa asxaabu ljanna maxaa asxaabu naarka looga soo hormariyey asxaabu ljanna waa ka fara badan yihin marka qudima asxaabu nadaarati calaa asxaabi albishaara liannahum akaru min ahli ljanna way ka badan yihiin waxaa la tilmaamay in loogu bishaaraynayo mu'miniinta anna lahum qadama sidqin qadama sidqin erey ahaan haddii tarjamo xarfiya loo macneeyo waa run hormartoo horraysay laakiin waxaa looga jeedaa runtan horraysay sida ibnu cabbaasna uu ku fasiray jalaaluddiin asiyuutina waxa weeye jalaaleynka uu ku tilmaamayo waxa weeye ana lahum qadama sidqin ay ajran xasanan bimaa qadamuu abaal wanaagsan ayaanu ugu bishaaraynaynaa oy ku kasbadeen wanaagay hormarsadeen iyo camalkii saalixay sameeyeen qur-aankuna isagaa isfasiro barhkiiba barhka kala bayaamiya waxaa sii bayaaminaysa aayaddii kale suurat lkaafi qayiman liyundira ba'san shadiida min ladunhu wayubashira almu'miniina aladiina yacmaluuna asaalixaat ana lahum ajran xasana aayaddaas ayaa caddaynaysa bishaaradan qadamu sidqin in looga jeedo ajran xasana oo aayaddaas alla ku tilmaamay inuu ugu bishaaraynayo mu'miniinta camalka wanaagsan samaynaya ana lahum ajran xasana inay abaal wanaagsan leeyihiin marka ajraka wanaagsan ee halkaa lagu sheegay waa qadama sidqinka halkan yuunus lagu sheegay marka tafsiirkiisa ugu raajixsane waa in la yidhaahdo qadama sidqin ay ajran xasana abaal wanaagsan ayaanu ka siinaynaa wanaagay sameeyeen iyo iimaanka waxaa kaloo aayaadkan ku sugan min dalaa'ili cadamati illaahi caza wajalla wa waxdaaniyatihi wa qudratihi calaa kulli shay waxa weeye dalaa-isha iyo muuqaalada waaweyn ee astaanta u ah ilaahay tabaaraka wa tacaala weynidiis iyo wax walba inuu karo ina rabbakum allahu aladii khalaqa asamaawaati waalard fii sittati ayaam uma istawaa cala alcarsh ilaa aakhiri alaayaat waxay aayaadkaasi tilmaamayaan ilaaha waxaa abuuray ee sidaa sameeyey ilaah weyn oo cadiima oo waaxid ah oo wax la wadaaga mulkigiisa aan u jirin inuu yahay rabbigaasi subxaanahu wa tacaala dabeed alla wuxuu tilmaamay culuwuhu calaa carshih sida abulcaaliyat ariyaaxi iyo aimada kaleba ay tilmaameen waa calaa wartafac oo uma istawaa cala alcarshi ay calaa wartafaca ilaahay carshigiisuu ka kor noqday istawlaaha oo dhan wuu qabsaday waayo waxaa lago dhan markii hore yaa ka haystay waa edabdarro iyo caqiida xumo iyo waxaan ku habboonayn hadalka alle in lagu fasiro waayo ilaahay wuxuu yidhi istawaa yaa ku yidhi adigu laamkeenoo istawlaa dheh ila istawlaa waa bimacna alhalabati waalqahr waa wax la qabsado oo markii hore yaa ka haystay marka istiwuhu waa bimacna alculuwi walirtifaac waana sida aimadu ay ku fasireen caqiidada ahlu sunnahe saafigiina ay tahay inuu ilaahay carshigiisa ka sarreeyo siduu uga sarreeyaa ma ma naqaana inaku oo laa yaclamu kayfa huwa ilaahu sida ilaahay sifadiisu tahay iyo xaqiiqadeeda alla mooye axad ogi ma jiro laguumana diran adugu waxaan laguu diran badha geli kayfiye laguuma diran waxaa laguu dirtoo keliya inaad tidhaahdo istawaa ay calaa wartafac ilaahay waa ka sarreeya carshiga halkaa ku dhaafintaasaad ku nabadgelaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay inuu kownka arrinkiisao dhan halkaa ka maamulo isagoo sarreeya ayaa yudabbiru lamra min asamaa maa min shafiicin ila min bacdi idnih shafaacadu waxay u qaybsantaa alshafaaca almuhbata washafaaca almanfiya shafaaco la sugay iyo mid la anfiyey halkan waxaa la tilmaamayaa shafaacadii manfiga ahaydoo horta ruuxu hadduu gaal yahay famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin kuwa wax ergeeye ergadoodu ma anfacdo oo shafaacu waxay wax u tartaa uun mu'min muwaxid ah waa qodob qodobka labaad shafaacada muhbatkee la sugay waa ta ilaahay fasaxay ilan shafaaco oo dhan allah iskalaa la yidhi qul lilaahi shafaacatu jamiica shafaaco iyo erge oo dhan rabbi bay u sugnaatay ilaahay cidu siiyo mooye cid ergeyn kartaa ma jirto wa kam min malakin fi samaawaat laa tugnii shafaacatuhum shayan illa min bacdi an ya'dana allahu liman yashaau wayardaa fara badanaa malag samaawaadka ku sugan yacni waa jinsulmalaa'ika malaa'igi fara badanaa samaawaadka ku sugan oo ergadoodu aanay waxba tarayn ilaahay mid uu doonuu raalli uga noqday mooyaane marka laba shardi ayay shafaacadu ku sugmaysaayoo muhbat ku noqonaysaa alidnu lishaafic waalridaa can ilmashfuuci lah inka ergeynayana ilaahay u fasaxay inuu ergeeyo ka loo ergeynayaana uu yahay mu'min muwaxida oo rabbi uu raalli uga noqday ilan walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa uma ergeynayaan ciduu ilaahay raalli uga noqday mooyaane cid kale man da aladii yashfacu cindahu ilaa biidnih yaa ilaahay agtiisa ka ergeyn kara ilaahay fasaxiisa iyo ogolaanshihiisa mooyaane laa axad idan khulaasadu waxa ay tahay erga ma jirto cid ilaahay u idmay oo ay u ogolaatay ciduu ilaahay raalli ka yahay inay u ergeysa mooye cid kale ma ergeyn karto dalikum allahu rabbukum facbuduuhu afalaa tadakaruun ilayhi marjicukum jamiican wacd allaahi xaqaa dabeed ilaahay wuxuu tilmaamay in ummadda iyo khalaa'iqda oo dhan xagay u noqonayaanee loo celinayaa xagga rabbi inay tahay adilada naqliga ah ee kitaabkiiyo sunnada markii si walba loogu qeexay ayaa daliil caqliga oo caqliga iyo garaadka ay ku garanayaanna lagu qanciyey oo alla waxa uu yidhi innahu yabda'u alkhalqa uma yuciidu ilaahay waa kii abuurka hore bilaabay oo abuurkii hore inuu ilaahay abuuray ma cid baa ku haysatay jawaabtu sow may maaha haddaba kii bilaabay ayaana soo celin doona caqliga aadamuhuna wuxuu garanayaa shayga bilowga iyo soo celintu dee waa kala saalan yihi oo muhiimku waa bilowga marba haddii bilowga la la sugo oo la ansixiyo soo celintuna waa sahl marka alla waxa uu leeyahay waxaad caqligiinna ku garataan ilaahay markii hore idin bilaabay abuurkiinna isagaa dib idin soo celinaya aayaddii kalena waa ti ahayd wahuwa aladii yabda'u lkhalqa uma yuciiduhu wa huwa ahwanu calayh ilaahay waa kii abuurkiina bilaabay kadibna waa ka soo celinaya taas icaadadaana fududba ilaahay uma kala fududa bilowga iyo soo celintu waa isugu mid laakiin waxaa la dareensiinayaa oo dadka lagula hadlayaa dee caqligoodiiyo intay iyagu garan karaan garaadkooga oo caqliga aadamuhu wuxuu ku garanayaa imika ruuxu shay inuu hal abuuruu bilaabo iyo wax hore u jiray inuu soo celiyo caqli ahaan waxaynu ku garanaa dee waa kala fududihiin soo maha marka intii aynu garananay ayaa laynoogu soo halqabsaday ilahay waa isugu mid oo uma kala duwanaa laakiin waxaa la leeyahay haddaad caqli leedihiin ilaahii idin bilaabay abuurkiinnii hore unbaa dibna idiin soo celinaya waxaa kaloo ku sugan aayaadka almunkiruuna liyowmi alqiyaamati wa ciqaabuhum kuwa inkiraya maalinta qiyaame iyo cuquubada ay la kulmayaan waladiina kafaruu lahum sharaabun min xamiimin wacadaabun aliimun bimaa kaanuu yakfuruun kuwa rumeeyana abaalkooda alla sheegay liyajziya aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati bilqisti laba tafsiirba waa lagu fasiray jamalku isagu wuxuu marayaa futuuxaatulilaahiyaha xaashiyada jalaalaynkee hoose wuxuu leeyahay bilqisti waa cadaaladda ay mu'miniintu sameeyeen sababteedaa ilaahay ku abaalmarinaya wuxuu leeyahay markaa cadaaladday sameeyeenna waxa weeye aliimaanu billaahi wa rusulih waa iimaankay la yimaadeen cadaaladdu ila iimaan la-aanta iyo gaalnimadu waa gardarro cadaalad maha waa dulmi eh ina shirka la dulmun cadiim marka wuxuu yihi cadaaladdan lagu abaalmariyey waa iimaankay sameeyeen inuu iimaanka looga jeedo bilqistina wuxuu u daliishaday jamalku wuxuu yidhi muqaabilka waxaa ka soo horjeeda bimaa kaanuu yakfuruun oo gaaladaba sida loogu ciqaabay bikufrihim ayaa mu'miniintana loogu abaalmariyey biiimaanihim waxa isqaabilsan oo iska soo horjeeda bilqisti iyo bimaa kaanuu yakfuruun oo cadligaasi waa iimaanku leeyihi waxaa kaloo lagu fasiray in la ydhaha bilqisti buu ilaahay ku abaalmarinaya cadaalad oo cadaaladdaa keensanaysa mu'minka dee janno iyo wanaag in lagu abaalmariyo waxaa kaloo rabbi uu tilmaamay huwa aladii jacala shamsa diyaaan walqamara nuuran waqadarahu manaasila litaclamuu cadada siniina walxisaab waxaa taariikhdeenna iyo wakhtigeenna iyo mucaamalaadkeennu ku salaysan yahay dee waa bisha qamariga iyo dayaxa aynu eegananayo waxa weeyaan waa bishaas marka ilaahay waxa uu yidhi cadeeddii wuxuu ka yeelay iftiin qawi oo xoogan dayaxana nuur buu ka yeelay aada iftiinsanaysaan dayaxii ilaahay wuxuu u qoondeeyey oo u qadaray boosas iyo manaasil uu maruu fadhiisto waxay mufasiriintu yidhaahdeen bisha carabigaynu wax ku xisaabsannaa ama waa sagaal iyo labaatan ama waa soddon oo dee nebiguba sala allahu calayh wasalam waa siduu xadiidka ku sheegay ashahru yakuunu haakada wa haakada waa soddon iyo sagaal iyo labaatan bishu markaa hadday ku dhammaato soddon dayaxu laba habeen ayuu qarsoomaa oon la arag hadday bishu sagaal iyo labaatan ku dhammaatana hal habeen ayuu qarsoonaadaa oon la arag siddeed iyo labaatanka kale soo hadhay ileen labuu qarsoonaanaya ama mide siddeed iyo labaatanka habeenee soo hadhay habeen walba boos iyo mansilo alla u qoondeeyo fadhiistaa oo fadhiya habeenba meel buu leeyahy marka waxaa looga jeedaa waqadarahu manaasila waa manaasishaa siddeed iyo labaatanka habeen habeenba uu mansilo ku sugan yahay dayaxu ayaa ilaahay u qadaro u qoondeeyey waxaana ilaahay sidaa ugu tartiibiyey dee litaclamuu cadada siniina walxisaab bishii aad soomayseen bishaad xajayseen bishaad sakada bixinayseen daymihiinna iyo waxa weeyaan xisaabaadkiinna kale iyo xisaab xidhkiinna dee waxa weeyaan taariikhdiinniibaa ku salaysan bishaa aada eegaysaan fii sittati ayaamin ilaahay cirarkiiyo dhulalka lixda maalmooduu ku abuuray muxuu ugu abuuray ilbiriqsi buu ku abuuri karaaye waxay mufasiriintu yidhaahdeen waa tacliiman linnaasi atta'ani waxaa ilaahay addoommadiisa ku tababarayaa ukaadinta iyo tartiibinta iyo ta'ani oo ilbiriqsi ayuu alla ku abuuri karayay laakiin waxaa layna barayaa ta'aniga iyo ukaadinta iyo tartiib tartiib in wax loo qabto oo aan cajale iyo deg deg lagu dhicin ayuu ilaahay addoommadiisa barayaa waxaa lagu gebagabeeyey addoommadu labada ay u qaybsamayaan kuwaan ilaahay liqihiisa rajaynayneen damac ka hayn ee adduunyo isku ilaabay dee hoygooda waa naar ciyaadan billaah kuwa iimaanka iyo camalka saalixa a sameeyeyna if iyo aakhiraba alla waa ku hanuuninayaa hoygooduna waa janno iyo wanaag inay helaan bismi illaahi araxmaani araxiim alif laam ra allahu aclamu bimuraadih tilka taasi aayaatu lkitaab kitaabka aayaadkiisii weeyi kitaabkii alxakiimi ay almuxkami ee la sugay ama almuxkimi wax sugaayey akaana ma waxa u ahaaday linnaasi dadkiima waxa u ahaaday cajaba ma la yaab wax lala yaabay u ahaatay an awxaynaa inaanu u waxyoonay oo macnuhu waxa weeye isamkii baa la dib mariyey oo akaana an awxaynaa ma inaanu u waxyoonaa u ahaatay linnaasi dadkii cajaban wax lala yaabo ayay ahayd marka waa la kala hormariyey akaana ma waxay u ahaatay linnaasi dadkii cajaban wax lala yaabo miyay u ahaatay an awxaynaa ay iixaaunaa inaanu u waxyoonno ilaa rajulin nin ninkaasoo minhum iyaga ka mid ah nin iyaga ka mida inaanu u waxyoonno miyay la yaabeen oon weliba ugu waxyoonno an andir ey andir innaasa dadka gaaladaa cadaab uga dig oo wabashir u bushaaree alladiina kuwa aamanuu rumeeyeyna u bushaaree waxaanad ugu bushaaraysaa anna lahum bianna lahum inay leeyihiin qadama sidqin qadama sidqin ay ajran xasanaa yacni abaal wanaagsan inay ku leeyihiin cinda rabbihim rabbigood agtiisa qaala waxay yidhahdeen alkaafiruuna kuwii gaalada ahaa inna haadaa kani oo nebiga ihi la saaxirun sixiroole weeye sixiroolahaasoo mubiinun sixirkiisuu cad yahay inna rabbakum rabbigiin allaahu alla weeye alladii allihii weeye khalaqa abuuray asamaawaati samooyinka iyo waalarda arlada fii sittati ayaamin maalma lixa ku abuuray uma stawaa dabeed ka kor noqday cala alcarshi carshiga ka kor noqday ka sarreeyey yudabbiru wuu dabberaa ilaahay oo waa maamulaa alamra ay amra alkowni kullih kownka oo dhan mid sare iyo mid hooseba halkaasuu alla ka maamulaa maa min shafiicin mid ergeeyaa ma jiro ilaa min bacdi idnih fasixiisa dabadii mooye cid ergeyn kartaa ma jirto alla waxau ihi daalikum kiinaasi allaahu alla weeyi rabbukum barbaariyihiinnii weeyi ee facbuduuhu caabuda afalaa tadakaruuna miyaydaan waan toobayn oo aydaan wax ku qaadanayn ilayhi ay ila allah ilaahay xaggiisunbuu ahaaday marjicikum noqodkiinnu jamiican xaalaatihin dhammaantiin wacda allah ay wacada allaahu ilaahay waa ballan qaaday daalika soo celinta wacda allah ilaahay ballantiisii ayuu ballan qaaday dhabta ahayd een baaqanayn ballantaasoo xaqan xaq oo sugan waayo innahu alleh yabda-u isagaa bilaaba alkhalqa abuurista uma yuciiduhu dabeedna soo celinaya oo muxuu u soo celinayaa liyajziya si uu rabbi u abaalmariyo aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu saalixaati acmaasha wanaagsan sameeyey inuu ku abaalmariyo dee khayr iyo ajar iyo abaal weyn bilqisti ay bisababi qistihim wa cadlihim cadaaladday sameeyeen oo iimaankaa sababtiisana abaalkaa wanaagsan uu ku siiyo ama bilqisti cadaalad ilaahay uu ku abaalmariyo cadaaladda ilaahay u cadli falaayo waaladiina kuwii kafaruu gaaloobayna lahum waxay leeyihiin sharaabun cabitaan cabitaankaasoo min xamiimin biyo kulayl dhaafay ah iyo wa cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun xanuujiya bimaa kaanuu yakfuruuna bisababi kownihim ahaanshahay ahaayeen sababteeda ayay cadaabkaa ku helayaan yakfuruuna kuwa gaalooba ay ahaayeen huwa rabbi aladii allaha weeyi jacala yeelay ashamsa cadeedda ka yeelay diyaa'an iftiin walqamara dayaxana ka yeelay nuuran nuur waqadarahu qamarkaa ama dayaxa ilaahay wuxuu u qoondeeyo u qadaray manaasila meelo uu fadhiistuu maro ayaa rabbi u qoondeeyey waa sideed iyo labaatanka mawdicee sideed iyo labaatanka habeen habeen walba mansilo uu maraayo ama waqadarahu dayaxaa ilaahay waa qadaro waa qorsheeyo waa jaangooyey manaasila ay daa manaasila meelo mid u saaxiiba xaal uu yahay habeenba uu meel fadhiisanayo maxaa sidaa ilaahay ugu qadaree ugu jaangooyey litaclamuu si aad u ogaataan cadada siniina sannadaha tiradooda iyo walxisaaba xisaabtaba maa khalaqa allaahu alla uma abuurin daalika madkuurkaa lasoo sheego dayaxa iyo cadeeda iyo wixii la mida alla uma abuurin ilaa bilxaqi xaq mooye wax kale rabbi kuma abuurin yufasilu ilaahay waa kala dhigdhigaya oo waa caddaynayaa al aayaati aayaadka liqowmin qole ayuu u caddaynayaa qoladaasoo yaclamuuna wax kala garanaya oo cilmi leh inna fi ikhtilaafi allayli waannahaar habeenkii iyo maalintii isweydaarashaday isweydaaranayaan waxa idinku sugan iyo wamaa kii waxaa idinku sugan khalaqa allah ilaahay uu ku abuuray fi samaawaati samooyinka dhexdooda iyo waalardi arlada dhexdeeda wuxuu ku abuuray alleh waxa idinku sugan la aayaatin aayaad calaamado iyo astaamo waaweyn oo ilaahay weynidiisa iyo waaxidnimadiisa lagu aqoonsanayo ayaa idinku sugan yay ugu sugan yihiin liqowmin qole ayay ugu sugan yihiin qoladaasoo yattaquuna ilaahay ka cabsoonaya oo rabbi garanaya alla waxa uu yihi ina aladiina kuwa laa yarjuuna aan rajaynayn liqaa'ana alla kulanka yaga ama aan ka baqanayn oo waraduu raalli ka noqday bilxayaati dunyaa nolosha adduunye oo watma'anuu ku xasilay bihaa adduunyada iyo waladiina kuwaasoo hum iyagu can aayaatinaa aayaadka yaga kaafiluuna iska moogan hee ulaa'ika kuwaasi ma'waahum ulaa'ika kuwaa lasoo sheegay ma'waahum hoygoodu annaaru naar weeyi bimaa bisababi maa shay sababtii baanay naartaa ku helayaan kaasoo kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna kuwa kasbada ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu saalixaati acmaasha wanaagsanna sameeyey yahdiihim waa hanooninayaa rabbuhum rabbigood waa hanooninayaa biiimaanihim bisababi iimaanihim iimaankooda sababtiisa ayuu rabbi ku hanooninayaa if iyo aakhiraba tajrii waxa qulqulaya min taxtihim ay min taxti qusuurihim wa ashjaarihim guryahooda iyo basaatiintooda iyo geedahooga waxa hoostooda qulqulaya al anhaaru webiyadii baa qulqulaya fii jannaati naciimi ay xaala kownihim fii jannaati naciim xaal ay ku dhex sugan yihiin jannooyinkaa lagu nicmaysto ee lagu raaxaysanayo alla waxa uhi dacwaahum yeedhmadooda iyo yacni waxa weeyaan dalabka ay wax dalbanayaan fiihaa jannada dhexdeeda ay wax dalbanayaan subxaanaka allaahumma weeyaan dalabkooduba waa maxay subxaanak ilaahay ow nasahnaantaada aada xumaan oo dhan ka nasahan tahay allaahumma yaa allah allahayow oo iyaga iyo khadamka u adeegaya wiildaantu waxay isku afgaranayaan ruuxa ahlu jannuhu hadduu idhaha subxaanaka allaahumma wax alla wuxuu u baahnaabaa hortiisa lasoo dhigaya waa shicaar ka dhexeeya wa taxiyatuhum salaantooda ay ahlu jannuhu isa salaamaan fiihaa jannada dhexdeeda ay isku salaamaanna salaamun waa ereygaa salaam inay isku idhaahdaan salaamun calaykum wa aakhiru dacwaahum waxa weeyaan yeedhmadooda ama dalabkooda gunaanadkiisa iyo aakhirkiisa u dambeeyaana waxa weeye an ilxamdu lilaah ey alxamdu lilaah mahad allay u sugnaatay weeye allihii rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa oo waxay isku afgaranayaan subxaanaka allaahumma muraadkoodii o dhan hortiisa laso hortooda lasoo dhigo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin markay yidhaahdaanna laga qaadoo la fahmo inay dhammaysteen wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu waslama cala nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum في شبكة منهج أونلاين